lix bil ayaa ka soo wareegatay kadib duulaankii ruushka uu ku qaaday waddanka ukraine dagaalkaasi waxa uu shalay dalkaasi anirada waxa uu shalay u dabaaldegayaa kusodan guuradii ka soo wareegatay markii uu xorriyadda ka qaatay midoogii sofiyeed waxsoo saarka ukraine dagaalka ka socda guud ahaanba dunida saameyn xoogan ayuu ku yeeshay meelaha sida weyn saameynta ugu yeeshay waxaa ka mid ah shixnadaha ganacsiga waxsoo saarka waxaana saameyntaasi dareemay meelo kala gedisan oo dunida ka mid ah gaar ahaan soomaaliya oo dadku ay siyaabo kala gedisan arrintani uga hadleen sare cabdixmid oo arrintan u kuugashay ayaa warbixin arrintan la xiriirta inoo faahfaahinaysa
dagaalka yukrain waxa uu saameyn toosa iyo mid dadbanba uu ku yeeshay guud ahaanba dunida soomaaliya iyo bariga afrikana waxaa qaaliyoobay shidaalkii sicirka cuntooyinka suuqyada qamadiga iyo sidoo kaleeto alaabaha kaleeto ee dunida isaga kala goosha weliba xilligan oo sicir bararka ka dhashay dagaalkaasi ay dhinaca kale ku soo beegmayso xilli abaaro xooggan uu ka jiro dhulka soomaalidu ay degto ee guud ahaanba bariga afrika haddaba maxaa uu yahay saameynta tooska ah ee dagaalka yukrain uu ku yeelan karo soomaaliya su-aalahaasi waxa aan weydiiyey iyo kuwo kaleetaba guddoomiyaha dallada bulshada rayidka soomaaliyeed muxudiin axmed shaatax oo ku sugan magaalada muqdisho gaar aada u mahadsan tahay runtii markaad fiyeysa dagaalka ukrain saameynta adduunka uu ku yeeshay mid lamid ah ayuu soomaaliyana ku yeeshay khaasatan haddii ahaan lahayd ganacsiga ka imaan jira xagga oo ahaa raashinka iyo qalabka dhismaha oo intaba aada mooda in hadda ganacsato badan oo ku xirneyd uu barashka aada ugu qaaloobay sidoo kale marka aad fiirisid transportationku aad u adkaaday oo hadda aysan wixii toos meesha ugu imaan jira aysan ugu imaanaynin waxaa intaas dheer iyadoo soomaaliya hadda xilli abaaro ay ka jirto haddana adduunka indihiis inay kusii jeedaan ukraine oo hadda aan loo soo jeedin dhinacan iyo soomaaliya oo haddii aalad gargaarka ka imaanaya dhinaca dibaddana uu hadda sidii hore uusan ahayn oo inta badan diiradda hadda ay saaran tahay ukraine haddii aalad siyaasiyan iyo kaalmada la rabo in xagga la geeyo marka dhinac marka arrimahan isku soo duuduubtid waxaa saameyn balaar ayuu soomaaliya ku yeeshay dagaalka ukraine dadka abaaruhu ay barakiciyeen ee xoolahooda ay le'deen waa kuwa ugu nugul ee dhibta sicir bararka quutul daruuriga iyo maciishada sara martay ay saamaysay magaalooyinka waaweyn ee guud ahaanba dalka waxaa buuxsamay xeryihii barakacayaasha kuwo horlena way furmeen xero barakacayaal oo ku taala magaalada garowe waxaa ku sugan hooyo caasho saleebaan maxamuud waxayna ii sheegtay ayadoo da ah inay la daalaadhacayso nolosha markii xoolaheeda ay le'deen inta badan barakacna ay usoo noqotay magaalada waxaan ka soo barakacay meesha dhimay la yidhaaho dhimay waxay ku taalaa doodidaa hooste waktigan wax laisku wareysanaya ma jirto geel iyo ariba waanu leheno waa naga dhammaadeen dadkii barakac ahaa baanu nahay xooluu ka dhammaadeen ee tiradooda waxay ahaan jireen shan tiro iyo saddex tiraba labadaba waa ahaayeen idiyaryaba neefaf yaroo intaan la imi baxay oo aan nooleen baan ku tegey waa baxeen wixii aan la imi marka meesha imanayay faami igaga soo horreeyay adduunka ma jiran ilaah iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo niyadaydan usoo shaqo tegay baan kaanka usoo galay barakaca nolosha magaalada nolosha habeenna waa hela habeenna waa qabaa alxamdulilah washukur saamaynta kale ee soomaalida uu ku yeeshay dagaalka yukrain ayaa ah iyada oo qaxooti aanan sidaas u badnayn haddana haween iyo carruur isugu jiray ee ka qaxeen dalkaasi waxaa sidoo kale jirta arday wax ka baranaysa oo jaamacadaha mustaqbal ka samaynaysa yukrain oo ka qaxay dalkaasi markii dagaalka uu ka qarxay suxufiga maxamuud carab waxa uu ka mid ahaa dadkii muddada ku noolaa yukrain kana cararay markii dagaalka halkaasi uu ka dhacay waxaa isagoo ku sugan dalka jarmalka oo qaxooti uu ku yahay haatan uu iiga warramay saamaynta dagaalkaasi uu ku yeeshay soomaalidii gudaha ukrain ku sugnayd aada iyo aad baad umahadsan tahay sahra saamaynta dagaalka ukrain kolley tole waa mid annaga si gaara noo taabanayay marka laga hadlayo arrimaha magaranaysa hadday ardayda waxbaranaysa tahay oo ay kasoo barakicisay waxbarashadoodii iyo jaamacadahoodii iyo sidoo kale sanadihii badnaa ee ay ku dadaalayeen inay doonayeen inay magaranaysa heer ama hami ay ka yeeshaan jaamacadahooda inay ka qalin jeebiyaan oo ku shaqaystaan oo ay wax ugu qabtaan oo arrimaha magaranaysa bulshadoodii ay magaranaysa iyo waalidkoodii ay soo dirsadayba dhinaca kale dee kolley waxay ku tahay khasaare weyn waalidkii iyo tacabkii la geliyey ardayda maadaama ay in badan lagu soo tabcayey oo laga yaabo ardayda qaarkood inay sanad u harsanaa ama ka yar oo welibana baranayay waxyaabaha ama filiyada ama koorsiyada muhiimka ah sida caafimaadka iyo engineeringka oo kale iyo koorsooyinka kale ee muhiimka ah waalidka intaa kusoo dadaalayay ee kharashka la joogay ee islahaa mar uun inankaaga ama inantaadu ama qofka aad ku taabasaa mar uun buu ku faa'iideyn doonaa in wakti wakti adag uu magaranaysaa wajahay oo uu kasoo magaranaysaa cararay dagaalada ruushka uu ku qaaday ukraine taasi saamayn bay keentay noloshoodii kale ee caadiga ahaydna saamayn bay ku keentay oo xaqiiqatan markii ay halkan yimaadeen waxay kala kulmeen iyadana arrimo kale oo magaranaysaa aan magaranaysaa la qabsi la-aan kolley ay ku keentay inkasta oo dadka qaar ay u arkayeen inay tahay faa'iido oo ay ka yimaadeen meel magaranaysaa xoogaa dhaqaalihiisu liito oo waddan iska maaragtay xoogaa oo hawlihiisu iska fara badan yihiin balse haddana ay u soo hayaameen ama ay yimaadeen oo dagaaladu ay keeneen waddan barwaaqa soorana ama wadamada yurub taas oo ay u arkayeen mararka qaar inay faa'iido weyn ay u tahay kolkaa laakiin saamaynta ugu badan ee ardaydaasi ay ka dhaxleen waxay tahay inay waxbarashadoodii uu hakad ku yimid oo aanay magaranaysaayay khasaare weyn oo dhinaca waxbarashadii usoo gaaray ukraine waxa ay shalay haddaba u dabaaldegtay sanad guuradii xornimadeeda ee koob iyo soddonaad kadib markii midoogii soofiyeed ay ka qaateen xorriyaddii dalkaasi iyada oo ay weli ka holcayaan dagaalka ruushka uu ku soo qaaday oo saameyn xooggan ku reebay waddankaasi wax soo saarkiisii iyo ganacsigiiba waxaana iyadoo shixnadaha ganacsiga sida silsiladda ay isugu xiran yihiin dunida kuleelka dagaalkaasi iyo saameyntiisaba laga dareemay waddamada reer galbeedka ee qaarkood sida weyn u horumaray kuwaasi oo qaarkood si dadban gacan u siinaya waddanka yukrain haddaba lix bilood kadib wakhtigan uma muuqato sida khubaradu ay sheegayaan in lagu soo afjaro dhowaanahan dagaalkaasi waxaana sidoo kaleeto ay ka digayaan in xaaladdu ay sii xumaan karto haddii muddada dheer uu qaato waddankaasi yukrain dagaalka ku socda ee ruushka uu ku soo qaaday
aad iyo umahadsan tahay saare cabdi axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a